waxaad nagala socotaa waa s b s soomaali dad badan ayaa waxay ku qancaan inay noqdaan australiyaan in ka badan shan milyan ayaa waxa ay qaateen jinsiyadda waddanka australia laga soo bilaabo kun sagaal boqol afartan iyo sagaalkii tallaabada jinsiyadda lagu qaatana waa in qofku uu ka soo qayb galo xafladda dadka lagu dhaariyo taasoo qofku halkaasi uu ku ballanqaadayo inuu daacad u yahay waddanka australia kuna aqbalayo waajibaadka saaran isagoo markaana ogaanaya ama hananaya xuquuq kaleete rubi fawda oo iyadu ah gabadh u shaqaysa waaxda socdaalka ee brisbane ee waddanka australia ayaa waxay leedahay shardiga ugu horeeya ee qofku markaasi uu ku noqonayo australiyaanka amaba uu ku bilaabayo waa inuu ogaadaa inuu xaq u leeyahay inuu codsado in uu australia noqdo gabadhaasi waxay leedahay waxa looga baahan yahay si uu u codsadaa qofka soo golootiguhu in uu muwaadin noqdo in marka horeete uu soo noqdo qof isagu si buuxda deganaansho waddanka australia uga haysta haddiibay tiri xataa australia aad haysato fiisooyin kaleete sida midda ardaynimada ama midda shaqada taasi kama dhigna in aad deganaansho rasmiya haysato sidaa daraaddeed waxaa loo baahan yahay qofku marka hore in uu deganaansho rasmiya uu haysto markii uu afar sano kadib deganaansho rasmiya uu qaato kadibna hal sano uu deganaansho rasmiga uu haysto marka iyada ah dadku waxa ay xaq u yeelanayaan in ay muwaadin inay noqdaan codsadaan wasaaradda arrimaha gudaha ayaa iyadu dhankeeda waxay ku talinaysaa dadku markay codsanayaan codsiyada muwaadin noqoshada bilowgeedaba inay onlineka isticmaalaan taasina ay tahay inay ka dhaqso badan tahay badanka dadka codsanaya muwaadinnimada wakhtiga ay ku qaadato arrimahaasi socdaalkoodu waa afar iyo toban bilood damian kilner oo isagu u shaqeeya waaxda familka iyo jinsiyadaha ayaa waxa uu isagu sheegayaa in qofku uu ku qasban yahay in uu ka baaso imtixaanka jinsiyadda loo galo kaasoo lagu eegayo aqoontooda ay austareeliya u leeyihiin iyo fahankooda ku saabsan waajibaadka iyo xuquuqda qofka muwaadinka saaran isagoo hadlayana waxa uu yidhi dhab ahaantii tani waxay eegaysaa inaad haysato asaas luqadeed oo luqadda ingiliishka ah inaad awood u yeelan karto in aad kombyuutarka hor fadhiisato aadna imtixaan gasho kaasoo isagu si toosa aad u bilaabayso qaadanayana ku dhowaad nus saac si guud ahaaneed imtixaankaasi waa labaatan su'aalood oo iyagu doorashooyin badan iska leh taasoo onlineka aad ka galayso iyadoo uu jiro buug su'aalahaasi laga helo oo si guud ahaaneed macluumaadka dhan uu ku dhan yahay lana yidhaahdo australian citizenship our common bond buuggan ayaa waxa uu yahay buugga laga akhristo macluumaadka intixaamka lagu galayo ood ka ogaanayso australia dimuqraadiyaddeeda iyo waxa dadku ay rumaysan yihiin xuquuqda iyo dowladda sida loo maamulo damian kilner ayaa mar kaleeta isagoo hadlaya waxa uu leeyahay dadka waxaa laga filayaa in ay fiiriyaan buuggaasi si ay u diyaargaroobaan kadibna ay dareemaan in ay awood u leeyihiin inay intixaamka u fadhiistaan markii ay kalsooni dareemaan in ay ka jawaabi karaan su'aalahaasi dadka badankaasi imtixaamka waa ay ka baasaan iyagoo gaadha boqolkiiba toddobaatan iyo shan labadii kun iyo siddeed iyo tobankii ilaa labadii kun iyo sagaal iyo tobankii boqollabaatan iyo shan kun dad dhaafaya ayaa australiyaan noqdeen oo qaateen sharciga kana kala yimaadeen asal ahaan laba boqol oo waddan oo kala duwan haddii aad intixaamkaasi ku dhacdo marka kuugu horreysa xaq baad u leedahay inaad ku noqoto isla maalinkaasi haddii ay kuu suurtageli weydo isla maalinkaasi ballan ayaad qaadan kartaa si gaar haddaad u baahan tahay inaad soo yaraha diyaargarowdo mana kugu kacays wax lacagana intixaamkaasi dambe eed galayso ma kugu kicinayo ama ma kuguma kallifayo dadka da ahaan ka weyn lixdanka sano iyo caruurta da ahaan ka yar lix iyo tobanka iyo dadka iyagu naafada ka ah dhanka maqalka hadalka iyo araggaba iyo dadka iyagu sidoo kaleeta aan isku filnayn awood ahaan iyo caqli ahaanba dadkaasoo dhani loogama baahna intixaamkaasi inay fadhiistaan jinsiyadda markii lagu ogolaado qofka waxaa looga baahan yahay in uu yimaado xafladda dhaarta si markaasi uu u dhaarto laba nooc ayaa jira oo dhaara mid waa mid aad alla ku dhaaranayso midna waa mid aad dhaaranayso adiga oon ilaah sheegin dhaartani aad dhaaranayso sida uu aaminsan yahay damian kilner waxa ay tahay dhaar iyadu qayb ka ah ballanqaadka aad samaynaysa ee ugu dambeeya ee aad australiyanka ka mid noqonayso dadka badankoodna awood ayay u helaan inay dhaartaan ayna muujiyaanna in ay daacad u yihiin waddanka australia ayna aqbalayaanna mas-uuliyaadka markaasi saaran muwaadin markay noqdaan iyagoo ogaanayana xuquuqda ay leeyihiin waana muujin qofku uu muujinayo in uu tusayo ballanqaadkiisa inuu noqonayo xubin isagu firfircoon oo ka mid ah bulshada waddanka australia sannad kasta wax gaadhaya boqol kun oo qof ayaa waxa ay yimaadaan xafladda dhaarta halkaana ay sharci ku qaataan muwaadinna ku noqdaan xafladahaasi badankood waxaa qabta city kansalka iyada oo saacad ilaa laba saacna wakhtigeeda uu qaato wakhtiga qofka codsigiisa uu sharciga ku doonaya marka la ogolaado uu qaato waa saddex ama lix bilood inta u dhaxaysa maayarka ama qofka madaxda u ah golaha hoose ee deegaanka ayaa waxa uu yahay isagu ama looga baahan yahay inuu hordhac u sameeyo marka la isu yimaado goobta lagu dhaaranayo taasina waxa ay ku qoran tahay xeerka muwaadinnimada hadalkaasi khudbada ah waxa uu siinayaa dadka macluumaad dheeriya oo dadka ka soo qaybgalay ee jinsiyadda qaadanaya ay ogaanayaan waxaa kaloo jira ku soo dhoweyn ka mid noqoshada waddanka australia iyadoo sidoo kalena halkaa laga akhriya dhambaal uu soo tabiyey wasiirka arrimaha gudaha oo isagu awood weyn u leh dhanka jinsiyadda waxaa kaloo la qaadaa heesta calanka iyada oo kadib markaasna dadku ay halkaasi ku dhaartaan
like as la wadaag wax ka dheh lana soco barta facebooka ee sbs soomaali